رب العاaلمين والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فصل أحكام المهر meherka axkaamtiisa ayuu fasalkani ka waramaya qaala walmahru meherkii gabadha la siinayay waajibun weeyi ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu uhi waaatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihina nixla ankixat اlkufaar ayb wayuqaru waa la qirayaa buuhi bimacnaa waa la iqraarinayaa sideedaa loo deynayaa min ankixati اlkufaari guurkii gaalada idaa aslamuu markay islaamaan maa yuwaafiqu baa sidiisa loo deynayaa wixii waafaqsana sharca sharciga waafaqsan ayaa sidiisa loo deynaya oo dadkii soo islaamay ee gaalada ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan ku celiya guurkiinii ku celiya muu odhan wixii sharciga khilaafsanaayuunbaa meesha laga saaray oo ninkii afar wax ka badan qabay afar ka dooro oo inta kale sii daa baa la yidhi sidaasoo kale ninkii qabay dumar in la jamciyo la la kulmiya aanay bannaanayn wax ka dooraa la yidhi oo kuwa kale sii daa sidaa ninkii islaamay iyadoo laba dumaroo walaalaa isagoo qaba طalliq ayatahuma ayat ayatahumaa shi'ta baa la yidhi macnaa ataa doonaysa ee ka mida labadooda fur wakadalika haddii nikaaxulmaxaarim uu dhacay oo gabadh maxaarimtiisa ka mid a almim almuxaramaat min annisaa waa laga sii daayey laakiin wixii aan sharciga khilaafsanayn sidiisa ayaa loo daayey oo lama amrin in ankixadoodii ama guurkoodii lagu soo celiyo waidaa aslama haddii uu islaamo axadu zawjeyni labadii lamaano midkood infasakha nikaaxu nikaaxi waa fasakhmaya watajib alciddatu ciddadiina waajib ayay noqonaysa yacni cala almara inay nikaaxaasi ay ka ciddo tirsato marka haddii labada zawj ay yihiin kitaabiyeyn ahlulkitaab ay yihiin oo ninkuu islaamo nikaaxu fasakhmi maayo sidiisa ayuu ahaanaya lannu ninka muslimkaa way u bannaan tahay inuu guursado imra'atan kitaabiya walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba markaa marka uu leey idaa aslama axadu zawjeyni infasakha nikaaxu wuxuu u jeedaa idaa lam takun almarأaةu kitaabiya idaa aslama الrajul walam takun ilmarأaةu kitaabiya o aslamat اlmarأa hadday gabadhi islaamto ninkii gaalnimo uu ku hadho nikaaxaasi waa fasakhmaya haddii ninku uu islaamo gabadhuna aanay kitaabiya ahayn oo ay tahay waxa weeyaan mushrika wathaniya nikaaxaasi waa fasakhmaya laakiin hadduu ninku islaamo oo gabadhu ay tahay kitaabiya yahuudiya aw nasraaniya nikaaxaasi fasakhmi maayo waayo ninka muslimka waa u bannaan tahay inuu guursado gabadh kitaabiyada macnaa yahuudiyada ama nasraaniyada fain aslama hadduu islaamo ninkii walam tatasawaj ilmar'atu gabadhi iyadoo weli aan nin kala guursan kaana waxay ahaanayaan calaa nikaaxihimaa alawal nikaaxoodii hore ayay ku baaqi ahaanayaan walow taalat ilmuddatu muddada ay kala maqnaayeen ee ay diin ku kala maqnaayeen haba dheeraatabee ida ikhtaara daalika haddii arrinkaasi uu doorto macnaa inta ciddada ay ku jirto haddii ninkii uu islaamo nacam iyaduna marka horeba ay islaamtay amaba se iyadii ayaa islaamtay oo marka hore ninka ayaa islaamay kadibna iyadaa islaamtay iyadoo weli ciddadii ku jirta nikaaxiisii hore ayuunbuu ku haysanaya hada laa khilaafa fiih laakiin ciddadii oo dhammaatay haddii ninku uu soo islaamo oo gabadhii nin kale u guursaday markay ciddadu dhammaatay gabadhaas sidee xaaraan bay ka noqonaysaa walmuxsanaatu min annisaai bay soo gelaysaa ilaa maa malakat aymaanukum oo gabadh nin kale u dhaxday laakiin haddii ciddadeedu ay dhammaato nin kalena aanay weli guursan isaguna markaa islaamnimo uu ku soo gaadho walow muddo dheeribaha ka soo wareegto markii ay diintu kala kaxaysay labadaa lamaane sida raajixa nikaaxoodii hore ayay baaqi ku ahaanayaan waxaana taa u daliila zaynab bintu rasuuli illaah rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkeedii nikaaxii ama guurkii hore ayuu ugu celiyey iyadaa islaamnimada kaga horreysay isaguna waa ka daba yimi markaa diintu ay kala kaxaysana muddo dheer baa udhexaysay oo lix sannadood waa la yidhi sanataynna waa la yidhi almuhim ciddadii oo dhammaatay ayaa ninkaasi uu soo islaamay oo uu ka daba yimi xaaskiisii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam nikaaxii hore ayuu ugu celiyey ee lam yujadid nikaaxan nikaax cusub ma samayn rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim haddii ay inoola soo ino inoo soo xukum doontaan kuwa kufaarta ah oo ay idhaahdaan isukayo meheriye kuwa ahlu dhima ama mucaahidiinta ah waa shareecada islaamka ayaa lagu xukumaya an ixkum baynahum bima anzala allah wax kale lagu xukumi maayo tooda lagu xukumi maayo haddaanay isula soo keen xukum doonanna waa nikaaxoodaasi ayaa lagu iqraarinaya lagu daynaya macanaa waxba laga bedeli maayo wuxuu yihi sheekhu faslun walmahru meherkii waajibun weeye meherka halka wuxuu uga jeedaa sadaaqa waa waxaa gabadha markaa la siinayo fii muqaabili nikaax in badan baa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay meherku inuu yahay waajib wa aatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihina meherkooda waa jamcu sadaaq huwa almahru nixlatan ee catiya iyadoo siin ah iyo hibo mafruudo ah ilaahay subxaana wa tacaala uu faral yeelay waxaa ilaahay mar kale u yihi faatuuhuna ujuurahuna siiya mushqaayadooda fariida iyadoo ujuurtaasi ah faral wa qaala tacaala walaa junaaxa calaykum an tankixuuhuna idaa aataytumuuhuna ujuurahuna rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina xaqa shuruuطi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi اlfuruuj shuruudda waxaa u mudan inaad oofisaan waxa aad ku xalaashateen alfuruuj gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nafteeda usoo bandhigtay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu guursanee nin saxaabi uu yidhi zawijniiha in lam takun laka biha xaaja rasuulku ninkaa wuxuu weydiiyey hal cindaka min shayin tusdiquhaa waxaad meher u siisa ma haysaa qaala maa cindii ila izaari faqaala in acطaytaha iyaahu jalasta laa izaara lak faltamis shay-an go-aanan guntanahay un baan hayaa buuhi rasuulku wuxuu uhi kan haddaad siiso waxay noqonaysaa qaawanaan guriga inaad la fadhido orodoo dhaqaaqa oo wuxuun raadi qaala ma ajidu shay-an faqaala iltamis walow kaana khaataman min xadiid fargal xadiidka bir ka samaysanna ha noqde wuxuun raadi buuhi falam yajid faqaala amacaka min alqur'aani shay qaala nacam suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin samaaha faqaala zawajnaakaha bima macaka min alqur'aan culimaduna waa isku waafaqsan yihiin sadaaqu inuu yahay ama meherku inuu yahay waajib waxaa markaa la isku khilaafay idaa waqaca caqdu nikaaxi biduuni bilitifaaqi alaa calaa tarki sadaaqa caqdu nikaax ama guntintii guurka ayaa dhacday oo gabadhii waa la meheri waxaana la isku waafaqay gabadha inaan meher la siin haddii gabadhii dee meher loo qadaro nikaaxu waa ansaxayaa haddii meherkuu noqdo maskuutun canhu mid laga aamusayna waa ansaxaya laakiin suurada saddexaad waxay tahay haddii la isku waafaqo gabadhaasi inaanay meher lahayn nikaaxaasi ma ansaxaya mise ansixi maayo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan ansixi maayo oo ikhtiyaaru sheekh alislaam ibnu teymiya waayo meherkiibaa shuruudda nikaaxa uu ku daraya xadiidkanna waa deliishanaya ina axaqa shuruuطi an tuufuu bihi ma اstaxlaltum bihi اlfuruuj laakiin ahlucilmiga badankoodu waxay idhahdeen nikaaxaasi waa ansaxayaa gabadhaana mahrulmithli dumarka iyada la mid ah marnaba meher la-aan lagu dayn maayee dumarka iyada la mid ah waxa lagu meheriyey ayaa meherkeeduu noqonaya gabadha markaa meherkeeda waa xaq iyadu ay leedahay oo maalkaa meherka gabadha ayaa iska leh wax awliyadeeda ama cidda mas-uula ka ah ay leeyihiin maaha aabbaha ayaa isagoo gabadha aan weydiin waxay meher ahaan u dooneyso meherkeeda qadari kara waana sida ay tusinayso qisada ilaahay uu ku sheegay fi lqur'aan ee dhex martay nebiy llaahi muusa iyo ninkii saalix ahaa reer madyan ka mid ahaa isaga ayaa qadaray meherka inantiisa inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii hamaaniya xijaj siddeed sannadood inay usha inuu u shaqeeyo ayuu ka dhigay meherka inantiisa isaga ayaana qadaray haddii la idhaahdo miyaana aada u tusinahayn in meherka uu iska leeyahay weliyulmar'a waxaan leenahay aada u tusin mayso amaa qawlu qowluhu yidhi calaa an ta'juranii inaad ii shaqayso oo shaqada isaga u shaqaynayabaa meherkii inantiisa uu ka dhigay haddii la idhaahdo manfacadii isaga ayay u noqotay oo yeeshay gabadhu shaqo marka hore iyadu ay haysay iyo culays iyada saaraa oo aabbaheed ay u haysay ayaa nebiyullaahi muusa uu ka dulqaaday marka fi lxaqiiqa manfacada meherka looga dhigay iyada manfaco markaa u noqoto iyadu ay ka faa'iiday weeyaan qaala watukrahu waa la karhaa almughaalaatu fiih meherka in la qaaliyeeyana waa la karhaa xadiidka odhaya khayru nikaaxi aysaruhu waa xadiid waxa weeyaan saxiixa bimajmuuci turuqihi nikaaxa waxaa u khayr badan macnaa u barako badanka ugu fudud meelaha markaa fududeyntu nikaaxa ay ka gelaysana waxaa ka mid ah sadaaq ama meherka ayaa ka mid ah axaadiid markaa saxeixeynka ku jirta oo tilmaamaysa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu karhay almughaalaata fi lmuhuurna waa waa jirtaa waxaa ka mid ah xadiida xadiidka abu hureyre ninkii u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi waxaan guursaday imra'a min alansaar wuxuu rasuulku weydiiyey calaa kam tasawajtahaa imise ayaad ku guursato macnaa meheraad uga dhigto qaala calaa arbaci awaaqib afar wiqiyadood buu yihi faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa arbaci awaaqin kaanama yacnaa waa istifhaamin kaariya afar wiqiyadood baan ku guursaday baad leeday kaannamaa tanxituuna alfidata min curdi hada aljabal waxaabaad moodaaba inaad fidada ka soo qodaysaan buurtan gosheeda maa cindanaa maa yuci maa nucطiik waxaanu ku siina ma hayna buuhi rasuulku walaakin casaa an nabcahaka fii bacثin tusiibu minhu laakiin waxaanu rajaynaynaa inaanu ciidanku raacinoo dabeetana khaniime aada soo hesho qaala fabacaثa bacثa ilىa bani cabsin bacaثa dalika الrajula fiihim marka meherkaa qaaliga marka xaaladda ninkaa la eego ninkani shilinba ma hayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu mucaawino usoo doontayba oo kaa rasuulku le maa cindanaa maa nuctiik haddana meher markaa qaaliya marka isaga xaalkiisa lagu miisaamay lagu qiyaaso ayuu gabadhaasi ku guursaday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ku inkiray waxaa la mid a xadiidka xadiidu abi xadrad alslami oo imaamu axmed uu wariyey waabaraani walbayhaqi biisnaadi saxiix nin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey sidaasoo kale u sheegay inuu gabadh guursaday kam amhartahaa imisa ayaad meher gabadhaa u siisay qaala miatay dirham laba boqoloo dirham baan u siiyu faqaala low kuntum takrifuuna min buطxaan maa zidtum hadday fidadu noqon lahayd midaad waadigan buطxaan unaad ka soo daraysaan manaa oo aan hawlda idinku qaadanahayn intaa kamaydaan siyaadiseen miatay dirham famaa baalukum iyadoo waxba aydaan haynin marka macnaheedu waxa weyaan meherkaasi waa waa qaali weey oo inkaar baa ku jira ama diidmo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inkirayo meherkaa qaaliga ah arrintuna waxay u noqonaysaa xaalo alamru yarjic ilaa xaali rajul oo haddii ninku uu yahay nin lahu yasaar xoola haysta oo uu jeclaado gabadha inuu meher fara badan siiyo ba'si taasima laha wuxuu leeyahy sheikh ulislaam ibnu taymiya kamaa fii majmuuci alfataawa mujaladka labiyo soddonaad oo axkaamta nikaaxu ay ku taallo sixada boqol iyo shan iyo sagaashan waman kaana lahu yasaarun wawajada wawajdun ginan faaxaba an yucطiya imra'atahu sadaaqa kahiira oo jeclaado gabadhiisa inuu siiyo meher badan falaa ba'sa bidalik wax baasiya arrintaa kuma jirta laa karaha walaa taxriim kama qaala tacaala waataytum ixdaahuna qinطaara falaa taakhuduu minhu shaya laakiin yay makruuh tahay meher badan gabadha inuu ku mehersado ama man yashgalu dimatahu bisadaaqin laa yuriidu an yu'addiyahu aw yacjazu can adaa'ihi fahada makruuh kama taqadam ninka markaa dimadiisa ku mashquulinaya ee dusha u ridanaya meher aanu marka horeba ku tala gashanayn inuu bixiyo ee uu magacaabayo uuna soomaalidu waxay idhaahdaan been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa marka meher qaacidadaa baatilkaa ku binaysan buu gabadhii ku mehersanaya oo inuu bixiyoba talagelkiisu aanu ahayn aw yacjazu can adaa'ihi ama inuu bixiyo waa doonaya laakiin awood awood uu ku bixiyo ma laha markaa wuxuu bixin karaya maaha fahada makruuh marka ninku meher uu markaa bixin karayo uu dhiibi karayo inuu ka badiyo maaha inta uu markaa bixin karayo u dhiibi karayo inuu ka badiyo maaha waxaa gabadha uu ku meherinayo wuxuu le wakadalika man jacala fii dimatihi sadaaqa kahiira min gayri wafaa'in lahu fahada laysa bimasnuun wa qaala wayukrahu lirajuli an yusdiqa almar'ata sadaaqan yaduru bihi in naqadahu waxaa kaloo makruuh ah inuu gabadhii meher ahaan ugu magacaabo meher hadduu naqdan u bixiyo ay isaga dhibaato ku tahay hadduu naqdan u dhiibo dhibaatay ku tahay tusaalahaan waa nin ganacsadaa intii yareed ay ku ganacsanayay gebigeedaba gabadhii buu meher ugu magacaabay hadduu naqdan u bixiyo waa soo fadhiisanaya ama wixii guriga uu ku dhisi lahaaba ee uu kuku guri ku guri geli lahaaba meher buu ugu magacaabay hadduu bixiyo markaa yaduru bihi wa yacjazu can adaa'ihi in kaana daynan haddii marka aanu bixinahayn oo meherku daynuu ku yahayna waxa ay noqonaysaa inaanu inaanu bixin karin marka meherka xaaladaha noocaasa ayaa almughaalaatu fiiha ay tahay makruuh laakiin haddii la bixin karayo oo ninku uu bixin karayo inuu meher fara badan gabadhiisa siiyaa dhibaato ma laha qad amhara annajaashiyu uma xabiibata can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam arbacata aalaaf sida imaamu axmed iyo nasaa-i ay wariyeen biisnaadin صaxiix rasuulka calayhi salaatu wasalaam heerkii umu xabiibe waxaa ka bixiyey annajaashi asxama afar kun baanu ka bixiyey arbacata aalaaf marka taasi waxay tusinaysaa meherka haddii la bixin karo in la farabadiyaa oo ninkuu yahay duu yasaarin inaanay dhibaato lahayn laakiin xaaladaha kale ay tahay xaaladda meherku yahay makruuh wayasixu waa ansaxayaa meherkii walow khaataman ay walow kaana haba ahaadaba almahru khaataman fargal min xadiidin ka samaysan aw tacliima qur'aanin ba ha ahaadee ama qur-aan gabadhii la barayo marka meherka waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin annahu laa xadda liakarihi intiisa u badani xad ma laha waxaana u daliila qowluhu tacaala waataytum ixdaahuna qinطaara wاlqinطaaru almaal اlkahiir wey marka xad ma laha intiisa u badani shareecaduna ma xadayn wakadalika sida saxiixa ah aqalu lmahrina xad ma leh inta meher u yar ee gabadh meher loo siin karo bal waxaa markaa meher ku ansaxaya oo meher noqonaya kulu maa yasixu an yakuna hamana lilmabiicaat wax kasta oo waxyaabaha la kala iibsanayo thaman u noqon kara ayaa markaa meher noqon kara daabط ma yasixu bihi صadaaq wa kulu ma yasixu an yakuna hamana lilmabiic wax kastoo wax lagu iibsan karo shay la iibsaday haman looga dhigi karo ayaa meher noqon kara waxaa meherku markaa uu noqon karaa maal buu noqon karaa sida axaadiiaasi ay tilmaamayso khamsata awaaq iyo miatay dirham iyo arbacata aalaaf waxaa kaloo ansaxaysa meherku maalba inaanu noqone uu noqdo manfaca waxaana taasi u daliila aayadda qur-aanka aynu sheegnay inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an taajuranii hamaaniya xijaj oo shaqaynta markaa uu shaqaynayay nebi muuse ninkaa saalixee reer madyan dee maal ma ahayno xoolama bixin nebi muuse calayhi salaatu wasalaam laakiin manfaca ayaa gabadhaasi loogu meheriyey oo alkhidma calaa an taajuranii ay takhdumanii wakadalika ninkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi amacaka min alqur'aani shayun qaala nacam suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin samaahaa faqaala zawajnaakaha bima macaka min alqur'aan tacliim lqur'aanna dee waa manfaca weeye ee maal ma aha culimada qaar waxaaba yidhaahdaanba waxaan maal ahayn meherku ku ansixi maayo waxaanay markaa deliishadaan aayaadka markaa meherka ka waramaaya wax la bixinaayo ayaa ayaa lagu sheegay inuu meherku yahay wa aatu nisaa faatuuhuna ida aataytumuuhuna wakadalika an tabtaguu biamwaalikum maal inuu meherku yahay baa la sheegay xadiidkanna waa awilaano waxay yidhaahdaan markuu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam zawajnaakaha bima macaka min alqur'aan maaha macnaheedu gabadhaa meherkeedu inuu yahay qur'aanka ninkaasi uu barayo xadiidka macnihiisu waxa weeyaan manaa maadaama aad tahay xaamil qur'aanin nin qur-aanka xifdisan qur-aanka aada xifdisan tahay awgeed anoo kugu ikraamayna ayaanu gabadhaasi kuu guurinay laakiin taawiilka noocaasi sax maaha waayo riwaayaadka qaarkood ee xadiidka waxaa ku timi inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi facallimha manaa qur-aankaasaanu kuugu guurinay inaad bartay facallimha qur-aanka bar markaa sida saxiixa ah meherku waa noqon karaa manfaco sida inuu gabadhii u khidmeeyo inuu dukaankeeda u hayo muddo mucayan oo lagu heshiiyey inuu adhigeeda u raaco marka manfaco waa noqon karaa maalla waa noqon karaa meherku intiisa u yar iyo intiisa u badanina xad ma laha waman tasawaja ka guursado imra'atan gabadh walam yusami laha oo aan u magacaabin sadaaqan falaha waxa u waxaa gabadhaa u sugan mahru nisaa'ihaa dumarka markaa la midka ah ee weliba ay qaraabada yihiin ee ay isku wakti yihiin isku meel la joogaan waxaa lagu meheriyey idaa dakhala biha haddii uu la guri galo weeye aw maata canha waa in la raaciyo ama uu dhintaba isagoo la guri gelin labadaa xaaloodba mahrulmithli bay yeelanaysaa marka meherka in fi lcaqdi lagu magacaabaa way fiican tahay laakiin waa bannaan tahay in meherka laga aamusaba meherku ama musamo waa inu noqdo ama maskuutun canhu waa inuu noqdo meherka markaa in la magacaabaa inaanay waajib ahayn waxaa tusiyey qur'aanka walaa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida ilahay wuxuu leeyahy ku dembaabi maysaan haddaad dumarkii furtaan idinkoon la guri gelin iyo idinkoon meher u magacaabin aw tafriduu lahuna fariida marka macnaheedu waxa weeyaan caqdu nikaaxa markii la guntayey meher lama magacaabin waxaana aada u faa'iideyneysaa jawaasa taakhiiri sadaq ama wakadalika yana tarku tasmiyatihi in la magacaabo in laga tegi karo ay aayaddu ay tilmaamaysa haddii markaa aan meher la magacaabinna xukunku saasuu noqonaya oo gabadhaasi mahrulmithli bay yeelanaysaa magacaabistuna ama ha noqoto mid fi lcaqdi lagu magacaabay ama mid bacda alcaqdi la magacaabay iyadoo markii la meherinayey meher qadarkiiba aan la sheegin ayaa mar dambe meher uu u magacaabi karaa haddii meherkaa uu magacaabay ay ku raali noqoto oo aanu khilaaf ka iman sidaasuu ku sugmaya haddii khilaaf ka yimaado oo ay tidhaahdo meherkan iima qalmo mahrulmithli unbaa lagu kala saaraya wixii mahrulmithliya ayuunbaa ay xaq u yeelanaysaa inuu uga yareeyo xaq isaga uguma laha iyaduna inay ka badsato xaq uguma laha haddii ninkii markaa uu dhinto isagoon gabadhii meheraan u magacaabin walow yaanu la guri gelinbe markaana mahrulmithli bay yeelanay sida xadiid macqil ibnu sinaan alashjaci uu tilmaamayo markii cabdillaahi bn mascuud masaladaa la weydiiyey u uhi lahaa mithlu sadaaqi nisaa'iha laa waksa walaa shatat ay laa naqsa walaa ziyaada lagana dhimi maayo loogana ziyaadin maayo calayha alcidda walaha almiiraah yanaa ciddadiina waa ku waajibtay mar hadduu ninku dhinto walow yaanu laba guri gelin be dhaxalkiina waxbay ku leedahay ayaa macqil ibnu sana ibnu sinaan alashjaci wuxuu ihi qadaa rasuulu llaahi fii barwac bint lwaashiq imrأة mina mil اladي qadayt farixa biha ibn mascuud cabdالlahi بn mascuud baa aada ugu farxay fatwadiisa xadiidka waafaqday xadiidkana asxaabu sunan ayaa wariyey ama xadiidka markaa tilmaamaya inaan gabadhna ninka aan loo hoynin ilaa uu xun siinaya ama meherkii o dhan ama wax ka mida xadiidu caaisha aladii rawaahu abu dawuud amaranii rasuulu اllahi an laa udkila imraأaة calى zawjiha qabla an yucطiyaha shayئa waxa uu amray rasuulku gabadhna inaanan ninka u hoynin ilaa uu wax siiyo xadiidka abu dawuud baa wariyey waxaanuu yidhi markuu wariyey kadib wakhaytama lam yasmac min caaisha oo inqiaac buu ku cileeyey wakadalika ibnu qaطaan wuxuu yihi sida tahdiibka uu ku sheegay ibnu xajar fii samaaci khaythama min caaishata nadar inuu khaythama caaisho ka maqlay nadar baa ku sugan haddii xadiidkaasi uu sugnaan lahaana nahyigaasi wuxuu faa'iideynayaa waxay noqon lahayd uun yaعnaa karahata tanziih waayo qur-aanka ayaa sheegay gabadha in la siiyo meherda iyadoo meherba aan loo magacaabin in lala guri geli karo walaa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida oo ayaddu waxay faa'iideynaysaa jawaasa taakhiiri الsadaq ilaa ma bacda alcaqd marka nahyigaas wuxuu noqon lahaa mid karaaha uu faa'iideeyey mid taxriim faa'iideeye ma noqdeen meherka oo dhan gabadha in loo qadimo ayaa mustaxaba oo fiican waa ilahay wuxu uhi walaa junaaxa calaykum an tankixuuhuna idaa aataytumuuhuna ujuurahuna aayaddu waxay ishaaraysaa meherkii oo dhan oo la qadimay wakadalika xadiidu sahl bnu sacad fi saxiix اbukhaari wa muslim ninkan rasuula ku yihi gabadhan ii guuri intaanu rasuulku u meherin buu meherkii inuu raadiyo waa amray rasuulku wuxuu ku hi hal cindaka min shayin tusdiquhaa qaala maa cindii ilaa izaari ilaa rasuulku uu ku yihi faltamis shayan wuxuun raadi waxba mehelayo iltamis walow khaataman min xadiid marka iyadoo gabadhi weli aan loo meherin ayaa meherkeediiu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu hi raadi wakadalika cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu doonay faatima binta rasuuli illaah inuu la guri galo rasuulku wuxu uhi acطiha shay-an qaala maa cindii shay wuxuunsii bu rasuulku manaa wax meheri ka mida u qadim wuxuu hi xama haya qaala ayna dircuka alxuطmiya manaa meeyn dirac dagaalkaagii loo nisbeeyey ilaa xuطma oo ah baطnu min cabdilqays jilib reer cabdilqays ka mida oo ahaa kuwa sameeya yanaa adduruuc waxaa kaloo la yidhi alxuطmiya waxaa looga jeedaa waa adirc asaabiq aladi yuxaطimu الsilaax marka rasuulku alayh الsalaatu wasalaam inuu markaa wax qadimo meherkii ka mida ayuu cali bin abi aalib uu faray taqdiimka noocaasina waa mid mustaxaba weeye wayustaxabu waxaa la suneeyey taqdiimu shayin shay inuu qadimo min almahri meherkii ka mida qabla dukhuuli intaanu la guri gelin wa caleyhi waxaa dushiisaa ninka ixsaanu lcishra gabadha sida uula dhaqmaayo inuu wanaajiyo si fiican uula dhaqmo ilaahay baa subxaana wa tacaala ku uhi fi lqur'aani alkariim wacaashiruuhuna bilmacruuf gabadha qaabka loola dhaqmayo in la wanaajiyo rasuulka ilaahay baa subxana wa tacaala amar ku bixiyey wakadalika rasuulku caleyh afdal الsalaati watasliim aad buu u dhiiri geliyey si fiican dumarka in loola dhaqmo khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli qaala ina almarأata kadilc ida dahabta tuqiimuhaa kasartaha wain taragtaha istamtacta biha wa fiiha ciwaj in muwaasano la sameeya buu rasuulku amray oo laa yafruk muؤminu muؤmina in sakita minha khulqa radya minha akhara oo gabadha aan xumaanteeduna aanay u muuqan iyo nuqsaanteeda iyo khaladkeedu wanaaggeeduna uu muuqdo ibnu kathiir wuxuu leeyahy ayadda markuu fasirayo caashiruhuna bilmacruuf ay طayibuu aqwaalakum lahuna waxasinuu afcaalakum wahayaatikum bxasabi qudratikum wacaashiruuna bilmacruuf macnaheedu waxa weeye in hadalka iyo ficilka labadaba gabadha loo wanaajiyo ayibu aqwaalakum lahuna wanaajiya hadalka aada ku odhanaysaan dumarka waxasinuu afcaalakum afcaashiinana wanaajiya wahayaatikum xataa mucaasharada waxaa ka mida ninku gabadhiisa inuu isu udgooneeyo oo isu qurxiyo sida u jecel yahay in isagaba isu udgoonayso ay isuu qurxiso kamaa tuxibu dalika minha si adiguba aada u jeceshahay gabadhii inay hadal wanaagsan kugula hadasho ficil wanaagsanna kugula dhaqanto iyadana saasoo kale ka yeel fafcal anta biha milahu kama qaala allahu tacaala walahuna milu اladii calayhina bilmacruuf oo macruufka iyo wanaagga ilaahay subxana wa tacaala uu saaray gabadha inay ninkeeda kula dhaqanto mid lamida ayaa iyaduna ninka ay ku leedahay sida ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaasi uu ku tilmaamay ixsaan lcishra waxaa markaa soo gudagelaya inuu gabadhii ilaahay daacadiisa ugu kaalmeeyo oo uu baro ilaahay diintiisa wanaaggana uu faro xumaantana uu ka reebo ilahay bahi ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara waxaa ka mida ixsaan lcishra an yakaara calayha inuu xumaanta gabadhii uu uga bao bimacnaa uga hinaasooonu dayuuth aanu noqon oo aanu raalli ku noqon gabadhiisii inay ama xaaskiisii inay xijaab la-aan ku baxdo ama iyadoo udug ismarisay ama musaaxamat الrijaal sida cali bin abi alib ui radia allahu canhu ma lakum la takaaruun maxaa idinku dhacay oo aydan ka hinaasahayn tarawna nisaakum yusaaxibna اlculuuj waxaad arkaysaan dumarkiin iyo kuwa kafarada ah gaalada ah macnaa zixaam ama meel cidhiidriya la gelaya oo sabab noqonaya in jidhkoodu istaabto fa innahu laa khayra man laa yakaar buu ihi khayr male midaan dumarkiisa xumaanta aan uga bi'in oo inay musaaxamo ragga la samaysay iyo inay ragga ajanabiga ka ay musaafaxaysay iyo gacan qaado iyo inay saas oo kale hadal dabacsan oo yumrid lquluub ay kula hadasho oo kii ilaahay uu u diiday umahaat اlmuminiin falaa takhdacna bilqowl fayaطmca aladii fii qalbihi marad manaa khayr ma laha ninka arrimaha noocaasa ku arkaya xaaskiisii oo markaa raalli uga noqonaya ama iyadoo munkaraadkii samaynayso hees gurigii ku dhegeysanayso aflaam khaliica daawanaysa ayuu arkaya iyo musalsalaad balaayo iyo jini markaasaanu danka lahayn waxaana odhan kartaa maanta aklab الrijaal xaalkoodu waa sidaa wey laa yakaaruuna calى nisaa'ihina ama zawjaad ha noqdaan ama banaad ha noqdaan dacfiga markaa dadka tadayunkooda galay iyo iimaankooda ayaan arrinta noocaasi ay ka turjumaysa nafaqadii baa ka mida xusn اlcishra oo aan weliba ku cidhiidhyin haddii uu haysto wax manaa uu ku nafaqayn karo haddii ninka uu yahay mid ay noloshu ku adag tahay oo dhaqaale aan hayna waa inay inay u sabirto weeyi wa calayha waxaa gabadha dusheeda adaacatu ninka inay adeecdo macnaa ay ka amar qaadato fi lmacruuf wixii aan macsiyo ahayn weeyi oo ilaahay baa subxaana wa tacaala ku waajibiyey ilahay baa ragga qawaamada u yeelay hogaaminta iyo amar bixinta ilahay baa yihi alrijaalu qawaamuuna calى الnisaء fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila bu ihi ilaahay marka طaaca la-aanta aanay ninkeeda adeecin inay ka amar qaadeen inay tahay nushuuz macsiyo ah aayadda ayaa aayadda qur-aankii tilmaamaysa walihaada baa kasoo noqoshada gabadhii ay ka soo noqoto nushuuzka waxaa magac looga dhigay طaacada fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila manaa in tarakat الnushuuza fa aطaacat zawjaha waxyaaba ay waajibka tahay inay ku adeecdo waxaa ka mida an tuطiicahu ida dacaaha ilىa firaashi hadduu firaashka ugu yeedho waa inay adeecdo in lam yakun hunaaka cudru sharciyu aw xisiyu haddii cudurdaar sharci aanu jirin oo hadday dee xaa'id tahay gabadhii ama ay nufasaa tahay inay ku adeecdaa ma banaana cudurdaar sharcigana waa leedahay oo maanic sharciya baa jira haddii ay tahay mariida ama ay tahay sagiira laa tutiiqu lwaط'a markaana cudurdaar xisiya baa jira waajib kuma aha inay arrintaa ugu yeedhay ay ka yeesho waxaa ka mid a طaacada gabadha waajibka kuwa laa takhruja min beytihi ila biidnihi waa inaanay gurigiisa ka bixin ilaa isagu u idmo ama idan khaas ahoo markaa ku gaara haysato ama mid caama mid sariixa ama mid curfiya almuhim ogolaansho waa inuu jiraa wuu ogol yahay guriga inay ka baxdo asalkuna wuxuu yhi gabadhu inay gurigeeda ku nagaato waqara fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula mujarad kahrat اlkhuruuj biduuni xaaja ayaa tabaruja inay gabadhi gurigeeda ka baxdo xaaja diiniya iyo xaaja dunyawiya midna iyadoona jirin ayaa nooc min anwaaci tabaruj atabaruj yakunu bilaqwaal wayakunu billibaas wayakunu bilmashi بnوع المشhyة ويkون kذلika بالkخروج للxاaج un bay ubixi kartaa iن الlaha adina lakuna an تkرجna لxawaaجi kuna markay لxaaja ubaxaysana waa inay idan ka haysato زawجkeeda oo ka yihi rasuulku عalيه الصلاaةu وaسلاaم kama fي صحيiح الbخاarي ومسلم laa تمنعuu imاء الlahi masاجid الlah ida اstأdنت امرأة أxadiكم ilى الmasجid falaa ymنacha marka rasuulku wuxuu leeyahy midkiin haddii xaaskiisu idan ay u weydiisto masaajidka tegistiisa yaanu u diidin waxa ahlucilmigu ay yidhaahdeen haddii aanu ninku xaq u lahayn inay idan weydiisato lama yidhaahdeenba yaanu u diidin lama yidhaahdeen oo dee diidmadiisa iyo ogolaanshihiisu isku mid buu noqon lahaa laakiin inuu u diiday inuu xaq u leeyahay awgeed oo bimacnaa inuu u idmaa aanay dee waajib aanay ku ahayn ama idan la-aantiisa inaanay bixi karin awgeed baa loo yidhi ha u diidina mar haddii wanaagii khayr inuu yahay waxa gabadhu ay u baxaysa daacada waajiba kuwa waxaa ka mida gabadha anlaa tudkhila beyt arajul fii khiyaabi man leysa min almaxaarim aw man yakrah wain kaana minhu ninkii oo maqan gurigiisa waa inaanay kusoo fasixin nimaan markaa maxaarimteeda aan aan ka mid ahayn maanta dumarku aada bay arrintaa ugu tasaahulaan kuwa diin yaqaan iyo kuwa aan aqoonba waa la ysaga soo ka warqadda biyaha sida guriga ilaa gundhada waa loo furaya waa loo ballaqaya waa iska soo gelaya waa inaad tidhaahdo halkaa dhig oo iskaga taga ama halkaa ka soo dusi ile guriga nin baalo iyaduna waa mas-uulun bay uga sii tahaye iyadu guri ay leedahay cid ay doonto ay kusoo fasaxaysa maaha haddii uu yimaado markaa nin ka mida qaraabada zawjka oo aanu u fasixin ama ay og tahayba inaanu ogoleyn waxay odhanaysaa ma ninka walaalka ama inadeerkii ama inaabtigii baan guriga u diidi karaa bay odhanaysaa waxaas waa dhaqan soomaali wey ee maaha sharci ilaah iyo diin xataa hadduu maxaarimteeda ka mid yahay aabbaheed hadduu yahay iyo walaalkeed oo ninku aanu ogoleyn hahda gurigeyga ha u soo daynin inay usoo daysaa ma banaana oo rasuulku alayhi afdal الsalaatu watasliim wuxuu yihi walakuna walakum calayhina an laa yuuطi'na furushakum man laa tardow waxaa dumarka xaq ugu leedihin inaanay gogashiina ku fadhiisin ama aanay ku joojin midaydan raalli ka ahayn khidmada alkhidmaةu fi lbeyt guriga dhexdiisa ninka inay u adeegto raashinka ay u kariso dharka ay u maydho ay u kaawadayso oo ay u gogoshaa waajib miyay ku tahay mise waajib kuma ah waa masalo la ysku khilaafay taas jamaahiir ulculamaana waxay idhahdeen waajib kuma aha laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay ee adiladu ay tusinaysa in gabadha ay waajib ku tahay inay ninkeeda u khidmayso fi lbeyt manaa bilmacruuf khidmada markaa curfiga uu keensanayo waxaana taa tusinaya manaa mucaasharada wanaagsane gabadha la faray ee ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala walahuna mithlu ladii calayhina bilmacruuf inay ninka macruuf kula dhaqanto ayaa waajib ku ah marka la eego dadkii aayaddu ay ku soo degtay curfigoodana manaa khidmatu almar'a lizawjiha fi lbeyt macruufkaasi ayay ka mid ahay marka khidmat اlmarأa lizawjiha fi lbeyt waxa ay soo guda gelaysaa fi hadihi اlaaya kadalika haddii la idhaahdo gabadha waajib kuma aha ninkeeda inay ukhidmayso fi lbeyt waxaa lumaysa qawaamadii mas-uuliyaddii iyo awooddii maamule ilaahay subxaana wa tacaala ninka uu yeelay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa buuri ilaahay subxaana wa tacaala waxaa bukhaariya muslimba ay wariyeen in faatima radia allahu canha kaanat takhdumu zawjaha cali bn abi aalib radi allahu canhu kaanat tashku min mashaqati raxa fii yadayha waxay aada uga caban jirtay raashinkan markaa ay shiideysa midxinka markaa ay ku ridqayso iyo dhibaatada gacmaheeda u geysanayo wamaca dalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odrhan arrintaasi waajib kuguma ahe iska daa faatime kuma odhan cali bin abi aalibna kumuu odrhan macnaa shaqada noocaasa inantayda ka daa waajib kuma ahe bal markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo hawsha adag ka cabanaysa ay khaadim u soo doonatay kamaa fi saxiixi albukhaari wa muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyada iyo caliba wuxuu ku yidhi alaa ucallimukumaa maa huwa khayru lakumaa min khaadim ma idin baraa wax qof idin shaqeeya idinka wanaagsan manaa marka aada gogashiina tagtaanuun saddex iyo soddon jeer dhaha subxaana allah saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna allahu akbar hada khayru lakum min khaadim aw lakuma min khaadim taasi ayaa qof idiin shaqeeya idinka wanaagsan marka waxaa meesha ka muuqata dikrigaasi inuu hawsha xataa inuu ilaahay subxaana watacaala qofka ugu fududeynayo shaqada uu sahlayo mashaqadii qofka uu ka dareemi lahaa shaqada in dikrigaasi uu meesha uu ka saarayo uu sahlayo fududeynayo maantana dumarku marka ay in badan oo ka mid hawl adag ee hayaan maalintae dhar badan maydhayaan rinkoorh bay soo agdhigaan iyo dhowr canjaladood oo heesa ah waa hawshii iyo shaqadii waa kusii adkaanaysa ama iyadaaba heesaysaba intaa hawshii iyo shaqada ay waddo waxaa ugu fiicani qofku marka hawl adag uu hayo waa inuu ilaahay subxaana watacaala u xuso oo hawshii adkayd dikrigaa uu akhriyayo waa isku ilowsiinaya kow ilaahay waa ugu fududeynaya waana cibaadaysanaya qofka walihaada bal u fiirsa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu markii ay qodayeen dhufayskii adkaa dagaalkii alkhandaq ama alaxzaab kelimaad dikriya bay ku hadlayeen allahuma lowlaa anta ma htadayna walaa sumna walaa sallayna walaa tasadaqna e riwaayadka qaarkood ku jirta fakfir lilansaari walmuhaajira ilahay bay xataa dembi dhaaf weydiisanayn iyagoo hawsha adag gacanta ku haya basi ma laha hees hawleedda waxa loo yaqaano midhaheeda aanu munkar ku jirin in mararka qaarkood la akriyo marka hawl adag la hayo laakiin ma aha inay noqoto alghaalib cala alinsaan waa ka kitaab اadab ku keenay bukhaari kitaab اadab min صaxiixihi anahu kana lلnabiy alayh الsalaaةu wasalaam gulaam aswad yaxdu yuqaalu lahu anjasha waxaa rasuulku lahaa nin adoona oo markaa madow oo anjasho lo odhan jiray oo geela u heesa marka safarka lagu jiro si uu geel waxa weeyaan uu u socdo marka rasuulku waa kii ku yidhi ruwaydaka iyo anjasha ruwaydaka bilqawaariir laba macno waa lagu macnayey xadiidka bimacnaa geela heestaad u heesaysa aada yar waayo waxaa dhacaysa inuu dheereeyo dabeetana dumarkii dee saaraa ee quraaradoo kale ahaa arrintaa dhibaata ay ka soo gaadho waxaa kaloo la yidhi macnaa heestaadan dumarka ha maqasheenin lianna alghinaa lahu atharu baaliq fii quluubi الnisa dumarka quluubtooda heestu aad bay usoo jiidata marka ha ku fitnayn heestaadan iyo sawdkaagan sidaana waa xadiidka waa lagu macneeyey laakiin waxaynu uga jeednaa uun hees hawleedda markaa aan kelimaadkeedu wax munkara aanay koobsanahayn qofkana aan dee ka qaalib noqon shicirku noocu doonayaba ha noqdee qofka inuu ka qaalib noqdo maaha qalbigiisa u dhaamiyo rasuulku wuxu uhi laan yamtaliha kama fi saxiixi اbukhaari jawfu axadikum qayxan khayru lahu min an yamtaliha shicran macnaa midkiin in laabtiisa ay malaxi dhaamiso ayaa u dhaanta inuu gabay dhaamiyo walow xataa gabayga mubaaxaba ha noqde bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkaasi kelimatlimtilaaga isagoo macnaheeda eegaya gabayga markaa xaaraanta oo qura inaanu ahayn gabayga xadiidkani uu ka digayo ee uu yahay ashicru aladi galaba cala alinsaan xataa mala'a jawfahu oo meel aan uga tegin qur'aankii iyo dikrigii ilaahay sidaas ayaa ayuu u baabaystay xadiidka macnaha noocaasa ayuu ku macneeyey wa kadalika asma bintu abi bakrin oo ahayd zawjatu zubayr bn اlcawaam sida bukhaariya muslimba ay warinayeen ay wariyeen iyada lafteeduna waa ninkeeda waa u khidmayn jirtay walaa shaka ana nisaa asaxaaba kuna fi khidmati aswaajihina wminhuna alkaarihatu waminhuna araadiya waxaa shakilaana dumarkii saxaabadu inay raggooda u khidmayn jireen waxaa ka mid ahaa mid markaa arrinta noocaasa dhibsanaysa oo karaahiyeysan iyo mid raalli ku ah oo ogol haddii markaa khidmada noocaasi aanay dumarka waajib ku ahayn rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waa caddayn lahaa oo waa sheegi lahaa inaanay khidmadaasi waajib ku ahayn waxaa kaloo sheikhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadha waxa uu ku magacaabay yani caaniya inay tahay asiira bimansilati waxa weeyaan alriq almamluuk inay tahay cinda zawjiha imaam muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey rasuulku inuu yihi inamaa huna cindakum cawaan manaa cawaan waa waa kalasiiraat sida gabadhii addoonta ahayd oo kale ayay gabadhu ay ka dhigan tahay wa min almacluum annahu yajibu calى alcabd aw calى almamluuk طaacatu sayidih wa khidmatuhu biاlmacruuf qofka la leeyahay waxaa waajib ku ah cidda le markaa sayidka u ah inuu wanaagga ku adeeco bilmacruufna uu ugu khidmeeyo gabadhiina kaas ayaa lagu shabahay amaba se loogu magac daray taana sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala waa u deliishaday in gabadha waxa weeyaan ay waajib ku tahay inay ninkeeda ay u khidmayso bilmacruuf wamankii kaanat lahu isaga ay u sugnaadeen zawjataani laba dumari fasaacidan iyo wax ka badan oo saddexle ama afar cadala beynahunna waxaa waajiba inuu cadaalad sameeyo dhexdooda fi lqisma xagga qaybinta uu qaybinayo hoyaatinka iyo wamaa shaygii inuu ugu cadaalad sameeya waajiba tadcu lxaajatu manaa baahidu ay ku baaqayso bimacnaa u baahnaantay u baahan yihiin ay ka siman yihiin maa tadcu lxaajatu ileyh marka ninku dumarkiisa inuu cadaalad sameeyo waa waajib sharciya weeyi wacaashiruuhuna bilmacruufi daas ayay soo geleysaa marka koowaad wuxuu leeyay ibnu qudaama raximah اllah fi lmuqni laa naclamu bayna ahli اlcilmi fi wujubi taswiyati bayna الzawjaati fi اlqismi khilaafan ahlucilmigu iskumay khilaafin ninka inay waajib ku tahay dumarkiisa inuu simo xagga hoyaatinka waqad qaala اllahu tacaala wacaashiruuhuna biاlmacruuf ilaahayna wuxuu ihi dumarka macruuf kula dhaqma qowl iyo ficilla waa soo gelayaan almucaashira bilmacruuf walaysa maca almayli macruufun haddii dumarkii mid ka mida xaggeeda markaa u janjeersama ninku tusaale ahaan dee hoyaatinkii iyada uu badiyo macruuf ma jiro waqad qaala allahu tacaala falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa kadibna wuxuu sheegay xadiidka abi hureyre ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ninku hadduu leeyahay laba dumara xadiiثu abi hurayra man kanat lahu imra'ataani famaala ilى ixdaahuma jaءa ywma اlqiyaamati washiquhu maa'il asancaanina wuxuu leeyahy raximah اllah xadiidkan alxadiiثu daliilu calى anahu yajibu calى الzawj atazwiya bayna ataswiya bayna الzawjaat وyaxrumu عalayhi اlmaylu ilى ixdaahuna waqad qaala tacaala falaa tamiiluu kula اlmayl wاlmuraad almayl fi اlqism wاlinfaaqi la fi اlmaxaba looma jeedo macnaa jacaylka aad u haysaan sima oo si siman markaa u jeclaada dumarka maxabada markaa xagga qalbiga waxa raad ku leh qofka dhaqankiisa gabadha dhaqankeeda iyo roonida ninka ay u roon tahay xataa waxaa dhaqan ku leh muhay-adeeda xataa khilqadeeda iyo abuurkeeda ayaa raad ku leh walihaada waajib kumaha maxabada inuu ka simo laakiin waa inuu ka simo xagga alqism hoyaatinka wakadalika wixii ay si siman ay ay ugu baahan yihiin mar kale ilaahay subxaana watacaala wuxuu uhi falaa tattabicu lhawa an tacdiluu wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira gabadha marka haddii ay tahay xataa labada dumara midkood kitaabiya mabiidka markaa waa ka simaya labada dumara haddii midkood ay tahay macduura oo xaa'id ay tahay ama nufasa ay tahay xagga mabiidka waa ka simaya waayo mabiidka ama wahayaatinkan maqsuudka koowaada laga leeyay waa aluns oo gabadhu inay wehelhesho wey maaha mujarad alistimtaac wakadalika haddii ay tahay mid laa yumkin waطuhaa likowniha sagiira maala se inay yar tahay oo kale amaba se ay tahay qarnaa iyo wax la mida gabadha licaybin fiiha laa yumkin waطuhaa manaa mabiidki xaqii mabiidka ay ku lahayd ama ay tahay tusaale ahaan kabiira harima mid weyn oo gabowday waxa weeyaan mabiidka in laga simo weye waad garanaysaa markaa odayaasha soomaalidana siduu xaalkoodu ahaa mar hadduu minyaraysto tii hore isma yaqaanin haddii la weydiiye hebelme waxa odhanaysa reerkiisiibuu ku maqanyi khalaas iyadu waxa ay waa isdhiibtayoo waxa ay markaa qirtay inaan iyadu reerba aanay u ahaynba mar hadduu minyaraystaba taasi waa dulmi weeye arrintu siday u adag tahayna de waxay ka muuqataa ilaahay subxaana wa tacaala markuu tacaduda ka hadlay fankixuu maa taaba lakum min الnisaءi maثnى wاhulaaثa wاrubaac ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu daba dhigay fain khiftum fawaaxida manaa haddii aada baqataan oo maxay aad ka baqataan min cadam اlcadl manaa mid qura guursada xagga nafaqada culimada qaar waxay dhahan waa in laga simo laakiin sida saxiixi waxay tahay nafaqadu inay ku xidhan tahay bixasabi اlxaaja oo gabarh tusaale ahaan dee caruur baan haynin iyo mid caruur haysa nafaqada in laga simaa waajib ma aha waxay ku xidhan tahay xataa meelahay kala joogaan xataa reerku xagga ballaadhnida iyo koobnida isku midba ha noqdeen haddii midna ay joogto meel maciishadu ay jaban tahay midna ay joogto meel maciishadu ay qaali tahay in biilka laga simaa waajib maaha oo calaa xasabi alxaaja nafaqadu wakadalika haddii gabadhna ay tahay gabadh iyada lafteeduba iska maalqabeena xoolo badan haysta midna isaguna ay soo eegeyso shilin kaleba aanay hayn inuu nafaqada ka sima waajib maaha waa calaa xasabi alxaaja weeyaan nafaqadu iyo waxyaabaha kaleba sida kiswada iyo waxyaabahaas oo dhan ama dumarka ha noqoto ama caruurta ha noqoto wixii baahidiisa ay ka siman yihiinna waa laga simaya wixi aanay ka sinayna laga simi maayo walihaada ayaa rasuulka aleyh afdal salaatu watasliim guriga caaisha maalinta uu joogo ayaa hadaayaad fara badan loo keeni jiray mana qeybin jirin rasuulku manaa hadiyadahaas oo dumarkii kale wax ugama diri jirin marka taas waxaa ahlucilmiga qaar ay u daliishada inaanay waajib ahayn inu nafaqada inuu ka sima inaanay waajib ahayn waidaa saafara hadduu safro aqraca baynahunna wuu u qori tuurayaa dumarkii oo tii markaa qorigeedu uu soo baxo ayuu kaxaysanaya marka haddii dhammaantoodba uu ka tegaayo qori tuur ma jiro haddii dhammaantoodba wada kaxaysanayana wada kaxeeba laakiin hadduu doonayo inuu kaxeeyo mid dumarkiisii ka mida ama ka badanba taa waa inuu ku soo saaro bilqurca inay waajib tahay baana ahlucilmi fara badani ay ku tegeen sida alimaamu nawowi wakadalika ibnu qudaama alkharqi alimaamu ibn اlqayim raxmat ullaahi calayh waxaana yidhaahdeen oo ay wujuubka noocaasa ay ku sababeeyeen haddii mid ka mida inuu iska kaxaysto arrinta noocaasa waxaa ku jira tafdiil inuu dumarii kale ka fadilay fii dalika maylun iyo inuu iyada xaggeeda u janjeersamay baa ku jirta taasina ma banaana wa kadalika raacitaanka ay gabadhu safarka u raacaysaa waa xaq dumarku ay u siman yihiin maadaama arrintan ay tahay xaq ay u siman yihiin ta markaa raacaysa waxaa lagu xadidaya lagu ku soo saarayaa bilqurca oo tustacmal اqurcatu cinda اlmubhami min alxuquuqi aw lada tasaaxumi xaq loo simaya haddii laysku cidhiidhiyo oo aanu dee bimacnaa wada qaad ahayn dadkii u sinaa ehel u ahaa xaqaas qurca ama qorituur baa lagu soo saaraya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin maaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa shaka sida xadiidu caaisha fi saxiix bukhaari wa muslim ku sugan inuu dumarkiisa u qori tuuri jiray idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'i laakiin taasi waxay ahayduun min tiibi akhlaaqihi wa xusni mucaasharatihi bay yidhaahdeen waajibse kuma aha ninku inuu waa wanaagsantah laakiin waajib kuma aha markuu safar iyo dumarka inuu qori tuuro tuu doone isaga dantiisu ay ku jirto ee anfacu lahu ayuu kaxaysan karaa bay yidhahdeen waxaana arrinta noocaasa ku sababeeyeen waxay yidhahen ninku mar hadduu safro qaybintii hoyaatinka uu qaybinayo waa ka dhacaysaaba muddada safarka uu ku maqan yahay ma xisaabsana xataa muddo ha dhow toole u qalaynaya maaha laakiin adilada qolada hore ayaa ka xoog badan annahu yajibu calى الrajul ida araada an yusaafira bibacdi nisaa'ihi an yuqrica baynahuna inuu qurco ku kala saaro haddii ta markaa qurcadeedu ay soo baxdo mooyaane kuwii kale soo hadhay ha dhow toole muddadii taasi ay la maqnayd u qallayn maayo ee marka hore muddada safarkuma ma xisaabsanayn oo muddada la qaybinaayo kuma aani jirin haddii laba ama in ka badan uu kaxaystana waa inuu iyaga safarka dhexdiisa u cadaalad sameeyo walilmar'ati gabadhii waxaa u bannaan an tahaba inay hibayso nowbataha kalkeeda oo ay ninkaba u hibayso intaa iyadu ay ka tanaasusho ila waa xaq iyadu ay leedahay marka ninka haddii ay u hibayso waa la ysku khilaafay ma u qaybinayaa dumarkii kale mise oo wakti isagu uu iska leeyahay oo gabadhu doonuu siinaya oo ugu daraya sida daahirkana waa in xaq isagu uu iska leeyahay ay tahay oo markaa ta uu doono uu ugu darayo aw tusaalixa zawja waxaa kaloo u bannaan inay ninkii kula heshiiso calaa isqaatiha inay tira war waxba hay furine hadday aragtay inuu usoo ama inuu ku tala gashan yahay inuu furo calaamaata daalika ay aragto inay tira waxba hay furine waxa weeyaan waan kalkaygii waa waan kaa ridayaaba aniga waxba ha imane meesha doontid gee gabarh kale inay u hibaysay iyada lafteedana waa bannaanta sida sawda radia allahu canha ay ugu hibaysay caaisha qur-aanka kariimkiina waa tusinaya sulxiga noocaasi inuu inuu jaa-is yahay wain imra'atu khaafat min bacliha nushuuza aw icraada falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahuma sulxa ولهذا عائشة mrka aيda fasiraysa wxa tir hiy المرأة تkun عinda الرaجل lا ysتkثir minha fayuriidu طلاqha وyتزawج غayrh تqul lh أmsiknii وla تطلqnii ثuma تزawج غayrي وأnta fي xili min النفqة عalaya والqسmaة lii وذlika qwlه taعaaلى flا جuناha عalayhima an يصلxa baynahma سلxa والسلxu khayr markay doontana waa ku noqon kartaa waxay odhan kartaa noobadaydii waan soo ceshaday wayuqiimu wuu nagaanayaa cinda aljadiidati gabadha cusub agteeda wuxuu ku nagaanayaa albikri inan iyadoo uu guursaday sabcan toddoba habeen whayibe wa cinda ahayibina waa ku nagaanayaa halaaan saddex habeen oo aan kuwa kale loo magdhab ahayn ay rasuulku calayh afdal الsalaatu watasliim wuxuu yihi xadiidka xukm marfuuca leh anas bn malik wuxu uhi min asunati ida taزawaja الrajul اlbikra calى hayibi aqaama cindaha sabca waqasama ninku haddii gabadh bikriya uu guursado isagoo gabadh hore lahaa toddoba habeen buu taa la joogaya intaa dabeed buu qismada bilaabaya toddobada markaa loo qal waa xaq ay leedahay albikru اljadiid oo markaa loo qalayn maayo kuwii kale wida taزawaja hayiba calى اlbikri aqaama cindaha ثalaaثa uma qasama hadduu gabadh markaa xarmaliya guursadana saddex habeen buu la joogayaa kadibna waa qismadii buu bilaabaya qaala abu qilaaba walow shiئtu laqultu ina anasan rafachu ilى الnabiyi calayh الsalaaةu wasalaam marka marka bikriga lala joogayo toddoba ma shardi baa inuu ninkani xaas hore u lahaa culimada qaar waxay dhahan shardi maaha waayo riwaayaadka qaar waxaa ku timi idaa tazawaja albikra aqaama cindaha sabcan mar hadduu gabadh bikriyaba guursoo toddoba habeen waa inaanu meel laba ka tegin bay yidhahdeen walow xaas kalaba yaanu lahaane laakiin riwaayadda mulaqa odhanaysa idaa tazawaja albikra aqaama cindaha sabcan riwaayad kale ayaa qayday oo tilmaamay inay tahay xaaladda uu xaas hore leeyihi ama xaasas hore ida taزawaja الrajul albikra calى الhayibi waa inay gabadhi ay ka horeysay kadalika waqasama baa laga dambeysiiyey marka dumar kale ayaa jiro mabiidkii uu qaybinayo wlmabiid hore yactamidu calى اleyl habeenka ayaa asal u ah maalintii dee ninku waa jacalna nahaara macaashan weeyi waa shaqo tegaya ilaa ragga habeenkii shaqeeye mooyaane iyaga mabiidkoodu maalinta ayuu isu bedelaya saas ayaa ahlucilmigu ay tilmaameen raxmat ullaahi calayhim waxaa kaloo markaa bannaan hayibka inuu saddex uga badiyo toddoba uu la joogo aanu kuwii kale u hoyan oo khiyaar bay leedahay gabadha hayibkaa ee ninka dumar hore lahaa uu guursaday laba ayay kala dooranaysaa in saddex habeen oo aan lagula xisaabtamahayn uu la joogo oo kadib qismada uu bilaabo iyo inuu toddoba habeen la joogo oo toddobada habeen dumarkii kalena u qaleeyo hadday toddobada doorato xataa saddexdii xaqa ay u lahayd meesha way ka baxayaan waxaana ibnulqayim raximah allahu tacaala halkaa uu ka saaraa qaacida wuxuu idhahdaa qofka shay qadarkii looga ogolaa in loo rukseeyey dhaafiya intii xataa marka hore loo rukseeyey xaaraan bay ka noqonaysaa waxaanu mithaaliya tusaale taa ugu soo qaatay qofka muhaajirka beledkii uu ka hijrooday waxaa loo rukseeyey saddex maalmood inuu joogi karo wuxuu leeyahy hadduu saddexdii ka badiyo saddex in ka fara badan uu joogo inta dheeraadka un maaha inuu dembigeeda yeelanayo xataa saddexdii baa dembigooda dembi looga qoraya marka tanna waa sidii oo kale oo saddexdii loo rukseeyey haddii a iyadu ay ka badsato oo ay tidhaahdo toddoba ila joog saddexdiina waa ka gubanayaan iyada aan marka hore lagula xisaabtamayn waa lagula xisaabtamaya toddobadaba dumarkii kale wuu qalaynaya waana siduu rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim uu ku yihi umu salama wainshiti sabactu laki wain sabactu laki sabactu lisaa'iri nisaa'i imaamu nasaa-i wakayruhu baa xadiidka wariyey haddaad doonto toddobaan kula joogi doonaa lakiin haddaan toddoba kula joogo waxaad ogaataa dumarka kalena toddobadaasaan iyagana aan la joogayaayo waa loo qalaynaya oo maaha afarta dheeraadkaa un in loo qalaynayo dumar kale toddobadaba waa waa loo qalaynaya waxa ahlucilmigu ay ka hadlaan hal yajib calى rajul ibtidaء اqasm ninka miyay waajib ku tahay inuu bilaabo qaybinta u qaybinayo dumarkiisa hoyaatinka u qaybinaya mise waxaa u banaan inaanu midnaba u hoyane uu meelhiisaa isaga hoydo yaana cudur daar la-aan uu meelhiisaa isaga hoydo isagoo magaaladii jooga aanu gurigii uba hoyana uu hudheel iska dego biduuni cudrin cudur daar la-aan ahlucilmiga qaarkood waxay leeyiin waajib kuma aha ninku inuu qasmi sameeyo laakiin sida saxiixa ah waxa weeyaan wacaashiruuhuna bilmacruuf ayaa meesha ka baxaysa haddaanu ninku aanu guryaha ama dumarkiisa guryahooda haddaanu u hoyan walaa yajuusu ma banaana alcazlu ma banaana alcazl sida imaamu nawowi ku tacriifiyey wa an yujaamica faida qaaraba alinzaala nazaca wa anzala khaarij alfarj waa inuu inzaal ku sameeyo bimacnaa uu biyihiisii banaanka uu ku shubo ma banaana bu uhi mualifku halkan laakiin qowlka waa ka noqday imaamu shawkani kitaabkiisa asayl اljaraar alqowl bitaxriim waa ka noqday axaadiidta markaa casliga ibaaxeynaysa ama inuu banaanye tusinaysa iyo axaadiidta diideysana wuxuu ku jamciyey inuu nahyigaasi ku xambaaray cala alkaraaha inuu casligu makruuhun yahay ee aanu xaaraan ahayn marka casliga axaadiid baa ku soo aroortay axaadiidtaasi waxaa ka mid a xadiidka caaisha radia allahu canha oo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam markii casliga la weydiiyey uu yihi dalika alwa'd اlkhafiyu waa xabaal nololadiin qofkii oo nooloo markaa la aasoo qarsoon weeyaan arrintaasi macnaheedu waxa weeyaan yaqطacu alwalad oo arrintaasi waxay ka hortegeysaaba ilmihii gabadhaasi ay qaadi lahayd dee ay ay dhali lahayd macanaa yaqطacu nasla marka xadiidkaase tusin maayo taxriim ee wuxuu tusinayaa un alkaraaha axaadiid tiro badan baa jirta oo tusinaysa casligu inaanu xaaraan ahayn xadiiثu jaabir بn cabd لlaahi baa ka mida jaabir بn cabd لlahi u leeyay kuna naczil wاlqur'an yanzil falow kana شhay-an yunhى canhu lanahaana canhu اlqur'an casli baanu samayn jirnay iyadoo qur-aanku uu soo degayo hadduu markaa yahay shay laysu diidayo dee qur-aankaana noo diidi lahaa buuli oo qur-aan mamnuucaya ayaa kusoo degi lahaa axaadiiثa ka mida xadiiثu abi saciid wuxu uhi asabnaa sabyan fakuna naczil fasaأlna rasuula الlah faqaala awa inakum latafcaluun waxaanu helnay dumar markaa sabyi oo gaalada laga qafaashay markaa casli baanu samayn jirnay si aanay dee uur noogu yeelan dumarkaasi markaa rasuulkaanu weydiino markaasaa rasulku wuxu uhi ma sidaasaad samaysaan qaalaha ثalaaثa awa inakum latafcaluun awa inakum latafcaluun awa inakum latafcaluun ma mina samatin kaina ilى ywm اqiyaama ila hiya kaina rawahu muslim manaa naf ilaahay subxaana watacaala uu qadaray inay mid jirta noqoto ilaa ywm اqiyaama laga gaadhiyo way jiraysa haddaad casli samaysaan iyo haddii kalaba manaa ilahay subxana wa tacaala waa abuuraya oo abuur ilaahay kuma hor istaagi kartaan casli aad samayseen marka xadiidkan ahlucilmigu waxa wuxuu tusinaya casligu inaanu xaaraan ahayn nooc min alistinkaar waa ka muuqda awa inakum latafcaluun lakiin hadduu xaaraan yahay rasuulku wuxuu si cad buu odhan lahaa laa tafcalu samaynana buu rasuulku odhan lahaa riwaayad kale waxaa ku timi rasuulku inuu yihi laa calaykum an laa tafcaluu fainama huwa alqadar ilaahay qadarkiisa ayuu ilmuhu ku abuurmayaa laa calaykum an laa tafcaluu waana la ysku khilaafay laa calaykum an laa tafcaluu ma nahyiba mise waa rukso marka riwaayaadkaa hore la eego rukso ayay uga dhowday inay nahyi tahay waxaa kaloo rasuulku yihi ma min kuli lmaai yakunu lwalad waida araada allahu khalqa shayin lam yamnachu shay ilmaha biyahoo dhan lagama wada abuuro yanaa xayawaan manawiya oo quri haddii uu raximka galo wastadama iltasaqa bilbuwayda ilmi waa abuurmaya ninku hadduu casli sameeyana waxaa dhici karta in wuxunay ka baxsadeen wa in qalla marka maa macneedu hadduu casli sameeyo oo uu saba almaa fi khaarij اlfard maaha macnaheedu inaan ilmo meesha aanu ka abuurmahayn haddii ilaahay u qadaro waxaa kaloo axaadiia ka mida xadiiثu jaabir ana rajula sأla الnabiya faqaala ina cindii jaariya laysa ina cindii jaariya wa ana aczilu canha faqala rasul la ina dalika lan ymnaca shayan araadahu اllah rawahu muslim marka hadduu casligu xaaray rasuulku wuxuu odhan lahaa samayn lakiin rasuulku wuxuu ku gaabsadee un casligaasi ilmo ilaahay uu doono inuu abuuro ma hor istaagi karo marka axaadiiaasoo dhami waxay tusinaysaa casligu inuu yahay jaa-is laakiin waa makruuh haddii aanay xaaje keenin haddii uu lasoo arrintaasi ay la socoto inuu ka baqanayo inuu ilmo uu ka beermo oo ilmaha faqri uuga baqanayo oo ictiqaadka noocaasa waxaa kalifaya uu yahay casliga ama isticmaalka la isticmaalayo wasaaisha kale ee manculxamliga loo adeegsado taas iyadu xaaraan bay noqonaysaa haddii faqri uu ka baqaya waxa kalifaya ay tahay walaa ityaanu lmarati gabadhii in looga tagaana ma banaano fii dubuurihaa oo axaadiida markaa ku soo aroortay ee nahiyeysa majmuuceedu waa sugayeysa xaafid ibnu xajar iyo sheikh اlalbani ay leeyihiin xadiida xaaraantimeynaysa ityaan اlmarأati fi duburiha ama qowl اllahi tacaalى faأtuu xarhakum ana shiئtum waxaa fasiray xadiidka jaabir sabi nusuulka tilmaamaya inay yahuudi odhan jireen idaa jaamacaha min waraa'iha haddii isagoo maxalulwaladkii uga tegaayo laakiin xagga dambe inuu kaga yimaado jaaa alwaladu axwala ilmahaa dhashay isagoo cawaran fanazalat nisaaukum xarثun lakum faatuu xarثakum anaa shiئtum marka anaa shiئtum aha macnaheedu xayثu shiئtum waa yana kayfa shiئtum waa hay-adii waa in maxaluljimaacu noqdo maxalulwalad waa inuu noqdo maadaama xarhi lagu magacaabay meesha markaa marka la doonayo in la beerto gabadhaasi oo ilmo laga doonayo meesha maxalulwaladka waa in looga tago hay-adu noocay doonaysaba ha noqoto ama xagga sare ha kaga yimaado ama dhinac ama xagga dambeba ha kaga yimaado sidaa weeyaan ayadda macnaheedu oo ictiqaadka markaa yuhuuddu ay aaminsanaayeen unbaa in la buriyo aayadda qur-aankii ay u soo degtay akaru ahli cilmina waxay ku tegeen min asaxaabati faman bacdahum ityaanu lmarati fii duburiha inuu yahay xaaraan ha iskuba khilaafaan kafaarada arintaasi ka dhalanaysa cabdullaahi bni cumar laftiisa oo riwaayaadka qaarkoodu laga soo wariyey markaa ay tilmaamayaan in arrintaasi aanu xaaraan u arag isaga laftiisa waxaa ka ansaxay riwaayaad tilmaamaya inuu arrintaasi xaaraan u arkay bal cibaaraad ama weedho aada u adag waxa weeyaan uu ka yidhi sida ufin iyo waxyaabaa lamida waxaana sheikhulalbani masaladaasi uu ku taxqiijiyey axaadiidii aathaarta kusoo aroortayna uu ku ururiyey kitaabkiisa la dhaha aadaabu zifaaf marka ha loo noqdo kitaabkaasi waa naafic fi hada albaab ama casliga ha noqoto ama ityaanu lmara fi duburiha ha noqoto iyo masaa-isha kale shu-uun اljimaac markaa ku saabsan والله أعلم وحك بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد